masaaishii kole khilaafka iyo dee ijmaaca masaa-ishii soo gelayso markaa maxay tahay saxaabadii ayaa laba masale isku khilaafeen waa laba masalo labadii masalo say isugu khilaafeen baa koox saxaabadii kamida ayaaba waaba laba shay ka soo qaad ayay leeyihiin labadani waa xaaraan bay yidhaaheen koox kalena may ee waa xalaal bay labadoodii wada yidhaaheen waa laba wada socdown ama laba shay bay kala yihiinba waa labada masalou sheegayo markaa tiibu wuxuu kala qaadayaa in laba xaalay noqon in qolooyinkan le waa xalaal ama waa xaaraam ee saxaabadii labadaa qowl ku kala tegay ay caddeeyaan labadan imika ay leeyihiin waa wada xalaal ama waa wada xaraam inay caddeeyaan xukunkaa way ku siman yihiin oo macnaha uu noqonaya lama kala qaadi karo ama xalaalun bay wadayiin ama xaraamun bay wadayiin arrintu ay noo soo baxdo ee dee wax la kala qaadi kara maaho xukumkan say tani xukumkeedu yahay baa tan kalena xukumkeedu yahayo waa taas oo balmahtam iyo inay taa ka aamusaanoo waa xalaalun ha ku tageen masaladani laakiin in labadani ay xukunkaa ku siman yihiin oo tanna ay tanun laba mid tahay aanay caddayn labadaasuu leeyahay ayaa loo kala qaadi bal suurada hore oo ah ama suurada labaad baan ujeedaayo ah inay ka aamusaan xagga taswiyada waa xalaalun bay yidhaaheen ama waa xaaraan bay daa'ifadii kala tidhi taswiyo ay dee simayaan ay leeyihiin tani tan unbay la mid tahay masaladani dee sida tani xalaasha u tahay inbay tani xalaal u tahoo wax kalema noqon kartaa taasna xaggooda kamay dhicin taabiciintii baa timi khilaafkaasna waa jiraan marka axad taabiciintii kamida muxuu soo qaaday daa'ifada hore labadii masale mid ahaan buu ku waafaqay oo iyagu wada xalaal bay yidhaaheene markaa mid ahaan buu yihi waa xalaal marka qowlkoodii mid buu ku waafaqsanyah daa'ifadii kale ee iyagu labadaba waa xaaraam lahayd ayuu iyaguna labadoodii dee markaa qowlkoodiibuu mid ahaan jaanibkan kaba waafaqay oo markaa waxay noqotay inuu labadii dee masale ee kala dunaa labadii ama ay waa wada xalaal arintu ay ahayd qowlka saxaabada ama waa wada xaaraam inuu dee midna yidhaaho waa xalaal midna yidhaaho waa xaaraam marka waxay ka dhigan tahay markuu leeyahay mid waa xalaal daa'ifadii labadan tidhi waa wada xalaal ayuu mid ahaan ku waafaqay markuu leeyahay waa xaaraamna daa'ifadii kale waa wada xaaraam tidhi ayuu mid ahaan ku waafaqay waa qowl marka la eego khilaafkoodii iyagu say u kala tegeen aan kuba sugnayn laakiin kolley ma aha rafcin qowlkoodii la rafciyo sida suuradii horeynu kasoo baxnay kuma jirto oo ixdaatu qowl haali waa dee tafsiirka qowl haalia iska noqonayo waaba suuradii aan lahaa qowlka saddexaad oo haddii ay ka dhalanayso rafcu ma ajmacuu calayhi ma banaaneen lakiin haddaan intaasi ka dhalanahayn way banaantayba aan lahaa marka arrinta muxuu noqday daa'ifadana miduu qowlkoodii mid buu kaba qaatay dee aan tashahi ahayn ijtihaadaana uga qaato daa'ifadana qowlkoodii mid buu kaba qaatayoo markaa qolaba waxbuu kaba waafaqay markaa suuradaas oo kale wuxuu leeyahay kol haddii simin simitaan ay iyagu simeen oo say ku simeeyaanna waa iyagoo dha labadan masalo kuna cidan le waa wada xalaal ay leeyihiin masaladani tan unbay la midtao si kalema noqon karto oo wada xalaalun si unbay waxbay wadayn tii xaaraamtayna kuwa l ay leeyihin may labada lama kala qaadi kare waa wada xaaraamun taswiya saasoo iyaga ka dhacday aanay jirin ee waa xalaal iyo waa xaaraamun ay yidhaaheen suuradani way banaan tahayoo ma aha wixii ay ku ijmaaceen oo meesha laga saaray ma aha kolleyba daa'ifa la waafaqsan yahay ixdaad qowl haalidka horaynu soo marnuu mancinayana suuradani ma noqonayso bal taasi iyadu waa mid taa wey waa haddii dee iyaga aanay taswadi wa min annaasi dadka waxaa ka mida man zacama ku sheegtay ana haadaa iyadoo midba qowl la waafaqo qolaba wax laga waafaqaa iyo kol haddaan taswina hadda may jirin eeg ixdaadu qowli haalian qowl saddexaad oo se masaladii hore lamid noqonaysa waa qowl saddexaad oo lala yimi ayay noqono ayay barkood yidhahan wahadaa khadawn qowlkanime waa khadae ixdaad qowl haali ma jiro waayo rafci wixii ay iyagu isku waafaqsanaayeen ee guud ho la raafciyo meesha laga saaray ma jirto sida suuradii hore liannahu waafaqa waa waafaqay fii kulli waaxidatin mid kastoo min almasalatayni labada masale kaba mida fariiqan min asaxaabati saxaabada koox ka mid uu waafaqsanyah taasi waa markay aanay simitaan jirin wa ama idaa saraxa hadday caddeeyaan alfariiqaani labadii kooxood bitaswiyati simid bayna almasalatayni labada masale la simo faqaala axad lfariiqayni labada fariiq mid ahaan ay yidhaahaan alxukmu fiihima waaxidu labada masalo waxa weeyaan xukunku waa mid keliya oo lama kala qaadi karo ee mas'aladani tan bay la mid tahay oy xalaalnimo kula mid tahay kuwa kalena ay leemaye masaladani tan bay la mid tahay oy xaaraamnimo kula mid tahay marka waa iyagoo labadii masale iskuba xidhay oo leh waa wada xalaal un wax kale ma noqonayso kuwana waa wada xaaraamun wax kale ma noqonayso suuradaasoo kale waqaala alfariiqu laakhar alxukmu fiiha waaxidu wahuwa taxliilu lam yajusu ma banaanay litaabiciyi taabicigii an yufariqa bayna almasalatayn labadii masale inuu kala qaado oo uu kala kaxeeyo oo uu midda xalaalnimadii ku waafaqo midna xaaraamnimadii waayo iyagu waa isku xidheen kuwa yidhi waa wada xalaal waxay leeyihin tani tan bay la mid taho xalaalan bay tanna noqon kartaa in kuwa yidhi waa wada xaaraamna way isku xidheenoo way simeenoo waxay leeyihin tani tan unbay la mid tahay oo waa wada xaaraam un marka markuu isagu yidhaha may tanna waa xalaal tanna waa xaaraam qowl aanay labadoodu midna ku tegin baa meesha ka soo baxaya wixii ay isku waafaqsanaayeen ee guudna meeshuu kaba baxaya ixdaad qowl thalith bay noqonoo lam yajuus litaabiciyi an yufariqa bayna almasalatayni labada masale inuu kala farqiyaa uma banaana oo fa yaakuda uu qaato biqowli fariiqin fariiq qowlkii fii ixdaahumaa labada masale mid ahaan وبqول فريق في اأخرى sa tii hore uma banaano tani waxay noqonaysaa rafci wixii ay isku waafaqsanaayeen ee bal mثalا qowl aana iyo ku tegina asal ahaan baa meesha ka soo baxaya taasi waa qowlkii wuxuu leeyahay raajixa ama sawaabka ah وaqaala sheekuna sheekha iyagina wuxuu yihi alqاadي abuطayiب raximah الlahu taعaalى sheekhu in yaroo kooban buu tarjamadiisa ay xagga hoose inoogu dhigtay sheekhiisina weeye bal waa ninkii xalqadiisa ujeedadu in badan buu laasimay markii dambena isagaaba xalqadiisii muciid kaba noqday isagaana bedelay xalqadiisii baqdaad isagaa ku bedelay daahir ibnu cabdillaahi ibnu daahir abuayib adabarina waa ku shuhroobay daahirna dee markaynu eegno abwaabtii taxamulka alfiyada ciraaqi kolkol magaca daahirba xataa matiguu kusoo noqnoqonayay daahir oo kale waana wuxuu yihi qaadi min acyaani الshaaficiyati waliy اlqadaء biramc اlkarki lahu sharxu mukhtasar اlmusaniy watacliiq kubra fi furuuc shaaficiya adugu bal waxa weeya afar boqol iyo kontonkii buu dhintay maalintaa uu dhintayna boqol iyo labuu jiray waayo saddex boqol iyo sideed iyo afartankii bay dhalashadiisu ahayd waqtigaa uu dhintuu boqol iyo labada jirayna isagoo fahamkiisi iyo waxa weye xafdigiisi iyo wixii ay dhan yihiin oo sidii uu fatwoonayo sidii u fuqahada ula munaadaronayo uu gelayo mawaakibta rasmiga la tago uu tegayo ayuu dhintay bal arinta ay culimadu soo naqliyaan dee ibnu kathiir iyo kayrkiiba qolooyinkaa tarjamadiisa dhigtay ay soo naqliyaan waxaa kala mida isagoo dee aada weyn oo maalin malaa dooni dee baqdaadna way ahayd dooni adigu uu raacay ayuu markii dee shaadigii ay timi ayuu ka booday si aan dhalinyaraduba u boodin waana nin da-aho da-daasa markii la yidhi waa sideena wuxuu yidhi hadalkan u fiirsado haadihi acdaaء xafidnaha fi صiqr faxafidaha allah lana cinda اlkibr waa xubno aanu caruurnimadii ilaalinay macsiyo ilaahay kumaanaan caasiyin waanu xafidnay oo macsiya aanu ka xafidno ilaahayna markaan waa weynaa aan weynaanen da-daagaanu noo ilaaliyey waa boodaya isagoo boqolkaas ah wuxuu leeyahay marka arinku waa dee taqwadii iyo daacadii yaridii buu leeyahay oo wuxuu yihi hadihi acdaaء xafidnaha fi الصiqr faxafidaha اllah lana cinda اlkibr waa xubno aanu yaridii iyo caruurnimadii ilaalino macsiyo ka ilaalinay markaasaa ilaahayna weynidii noo ilaaliyey abuayib dabri wuxuu yihi yuxtamal waxaa suurtagaloo la ixtimaal isagu waa ixtimaal imankaa de muu jasmin sheekuna wuu diidi doonaa taas waana sheekhiisii bal waxa weya waxaa suurtagala an yajuuza dalika waa ixtimaal bu muujiyeen waa ixtimaal ahaan buu u muujiyey imaha inuu jasminayo in m kol haddii de ay tahay mas'aladii dee midba mid uu ka takhriijsado un in labadii qowl maya uu tafsiirkii geliya inay banaantayna waa suurtagal liannahu isagu lam yaxsul ijmaacu ijmaacu ma xasilin cala taswiyati baynahumaa in labadan masale la wada simo fii xukmin oo dee xalaalnimona iskumay wada raacin saxaabadii xaaraamnimo iskumay wada raacin walow labada masalo dee ama jaanib un ay wada mareenba oy weliba simayaan sheekhu wuxuu yihi walawal asaxu qowlka hore asixa badanoo lianna alijmaaca ijmaaci qad xasala waa xasilay fi fariiqayni labada kooxood cala tasriixi cadayn bitaswiyati baynahumaa simid ay labadan masalo simaan oo yidhahaan masaladani tan bay la mid tahay xalaalnimo kula mid tahay kii kalena weli masaladani may tan bay la mid tahay xaaraamnimo kula mid tahay marka in meeshii la yidhaaho qowl saddexaad maye midna waa xalaal midna waa xaaraam la yidhaaho waxa weeye wixii isku waafaqsanaayeen way ka baxsan tahayba faman faraqa baynahumaa cidda kala qaada ee iyagu waa kuwan simaya kala qaada ee taxliil iyo taxriim u kala qaada faqad khalafa alijmac ijmaaci waa khilaafay wadalika laa yajuusu arrinkaasna wax banaan ma aha baabu lqowli fi qowli lwaxidi min asaxaaba wallah subxaana watacala aclam bal intaa casharka bilaabinin meel shalaytoo kolley u yar baahnayd si xidoon yar dhaafay waa adugu halkan casharka halku inoogu joogsan doono unka yar sarreysay safxadda sadarka ugu horeeya sadarka labaad waa masaladii uu ka soo hadlayay saxaabadu hadday laba masale isugu khilaafto adigoo laba masale may laba qowl ay ugu kala tagaan oo qolana ay leeyihiin waa xalaal qolana waa xaaraam oo kolna ayuu lahaa inay dee caddeeyaan inay labada mas'alo xukumka ay mid ku yihiin iyo inaanay caddayn ayaa faqaala axadu lfariiqayni alxukmu fiiha waaxidu wahuwa taxriimu wa qaala alfariiqu alaakharu alxukmu fiiha waaxidu wahuwa taxliilu waa cibaaradaasaa dhacday waxaana ay tahay meesha masalo keliya maynaan hayne laba masalo ayaan haynay oo qolaba ay dee nadar ama dee iyagu aragti gaara ama xukun gaara siiyeenoo ama xalaalnimoa laakiin labada masale israacsan oo markaa labadii masale israacsanayd bay qolana waa xalaal leeyihin waa qolada xaram markaa sababka wuxuu noqonaya faqaala axadu lfariiqayni alxukmu waa tii taswiyade alxukmu fiihima manaa waa labada masalo maaha fiihaayoo dee ifraad ama jamacna way noqon kartaa o alxukmu fiihima waa fi lmas'alatayni waaxidun wa qaala alfariiqu alaakharu alxukmu fiihima oo halkaa fiiha ay dhacday ayaa labadaba fiihima ah sababtu waa xaggii simitaanka waxay leeyihiin labadan mas'alo xukumkan dee iyaga xukumkoodu waa mid keliya oo ujeeddada wax la kala qaadi kara maha cilo keliyay wada leeyihin ama wax keliya wada leeyihin marka halkaa fiihima iyo fiihima kaasun wey halkan fiiha dhacday baabu lqowli fii qowli lwaaxidi min asaxaabati wa tarjiixi bacdihim calaa bacdin adaakani baabu bayaani lqowli bal hadalkii laga hadlaya ama qowlkii fii qowli lwaaxidi ruuxa keliya qowlkiisa ee min asaxaabati asxaabta kaba mid ah oo hadduu axad saxaabada ka midi masalo isagoo ka hadlaya uu wax ku qowlo ama uu xukunkeedii sheego baltaas waxaa ka dhalanaya qowlkaasi xujo miyuu noqonayaa mise ma noqonayo iyo wa tarjiixi bacdihim barhkood rajixitaankeed calaa bacdin barhka kale lagaba rajaxo haddaba markay iyagu si aynu soo maray ay laba qowl isugu khilaafaan ee midkood uu yidhaaho xukumkan masaladu sidaa weeye ka kalena xukum ka duwan oo laba qowloo saxaabo ima inka badan baan haynaa bal sidii loo kala raajax yeelayay si loo kala horreysiinayay haddii aan xataa nidhaahno dee mid kastaa gaar ahaantiisuu xujoba u yahay si aan u kala horreysiinaynay taas buu baabkeedii yahay wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala idaa qaala hadday yidhaahaan bacdu saxaabati asxaabta bacdigood qowlan qowl ay yidhaaho oo saxaabada bacdigood ama axad saxaabadii ka mid uu waxbuu sheegay qowlku hadal uu iska yidhi uun maaha masale xukumkeed buu sheegay uu yihi xukumku waa sidaas qowlkan imika loo jeedaa kaa weeyaan walam yantashir aanu faafin walxa lam yantashir dalika waa qowlkiisaasi iyo xukumka iyo dee kalaamkan uu masaladaa kaba hadlay aanu faafin fii culamaai asaxaabati saxaabada culimadeeda aanu kuba faafin walam yucraf aan lana ogaanoo lahu dee waa isaga saxaabiga saa ku qowlay mukhaalifun cid khilaafsanna aynaan ogeyn oo qowlkii wax ka duwan iyagu qaba lam yakun dalika ijmaacan horta ijmaac ma noqonayo masale horta horeynu usoo marnaa jirto oo ijmaacii sukuutiga ahaa oo uu kaga ixtiraazayo walam yantashir dalika fii culamaai asaxaaba oo haddii nin saxaabi uu bal maalan wax ku qowlo ama mas'alo xukumkeed uu sheego saxaabadii kalena ay wada maqlaan uu gaadho qoladii dee fuqahadii saxaabadii iyo culimadii ay uga badnaayeen u wada gaadho way maqlaan makansadaan inay eegaan ay kuba ijtihaadaan dabadeedna cid inkiraysa aynaan helin masalada horeynu usoo marro waa ijmaacii lagu magacaabaya sukuutigeennu bal wixii kuba sugnaa iyo ijmaac in lagu magacaabayo inaan taa lagu magacaabahayn iyo umuurahaas aynu soo marro masale aynu soo marro weeyo taasi way ka baxsan tahay dee haddaan walow khilaaf jiray dee wuxuu noqonayaa kaasi ijmaac sukuutiga waa la raacayaa laakiin tan muxuu uu leeyahay saxaabi baa qowl ku qowlay masale ayuu xukumkeedii ka hadlay oo dee xukumkeedu waa sidaa buu yidhi ama waxaas waa xalaal waa xaraam waxbuu yidhi wax faafay maaha oo aynu dee ognayn dadkii inay wada maqleen inay wada gaadheen laakiin qowlkiisa waan haynaa wax maalan qowlkaa wax ka duwan isagoo masaladan ka hadlay sheegay oo markaa saxaabadiyana ma hayno hadalkaas weeyo horta ijmaac maaho ijmaacii sukuutiga haddee intishaarka iyo wixii kaa aynu u eegeynay maaho masaladu horta ijmaac maaha laakiin maxaan haynaa qowl saxaabi oo dee bal maalan ayaan haynaayo isagu tawqiif noqon karaa kolna aan noqon karin bay fatwadiisi iyo ijtihaadkiisi noqon karaa bal horta ijmaac maaha oo ijmaacii sukuutiga dee daabidkiisii imaka halkan ma noqonayo wahal huwa laakiin qowlkaasi saxaabigu xujatun xujo miyuu yahay am la mise ma aha laakiin bal saxaabi qowlkii aan cid khilaafsan aynaan ka warhayn ijmaac bayaanu noqonin oo dee saxaabiga qowlkiisa un aan ku ekayno oo dee intishaar la-aan iyo inaan ijmaac ugu magacaabibe miyuu xujo yahay macnaha xujo markuu yahay hadduu dee aayad qur-aana ama nas qur-aana aan hayno xukumkan inoo caddaynaya ama xadiid axaadiidii rasuulka ilaahay kaa mida aan hayno ama ijmaac aan hayno kuwaasaan daliishanaynaayo qowlkani dee hadduu waxa weeyaan khilaafsan yahayna isagii kuwaasaan raacaynaan qaadanayna haddaanu khilaafsanayna iyagiibaa dee tani xujadii noqonaya laakiin waxa weeye markaan masaladii kitaab ma hayno xukumkeedii aan ka qaadano sunnana ma hayno xukumkeedii aan ka qaadano ijmaac meeshii maba jiro waxaan haynaa waxa weeye saxaabiga qowlkiisaasaan haynaa miyuu daliil noqon xujo noqonayaa markaa la yidhaaho inagii inaynu raacno un arrintu ay tahay oo dee aynaan ijtihaad aynaan inagu intaynu halkii ku ijtihaadna khilaafi karin mise xujo maahe waa axad muslimiinta ka mida un ijtihaadkii iyo qowlkii sida dadka ka dambeeyeyba xaaladoodu ay tahay taasba weeye masaladu mawqiceedna hadda waa taas weeye waa haddii kitaab jiro sunna jiro ijmaac jiro dee iyagiibaa xujo ah oo hadduu dee mucaarada ay jirto iyo khilaafna kuwaasaa ka horeynaya haddii aanay jirinna dee xujadiibaa an haysanaa qowlkan saxaabigu waxa weeyaan waa dee haddii la yidhaha waa xujo uu si adkeynaya un mooyaan ama dee waa xujadii un laakiin xujadii iyaga ah laakiin marka waxaynu masaladan uhaysanaaba ay tahay ama xukumkan halka dee waxaynu raacno aynu haysanaa qowl saxaabi ay tahay miyaa qowlkaasi daliil ama xujo uu noqonaya aan raacno oo inaan khilaaf ahayn mise ma noqonayo wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala fiihi dee istifhaam baa maad taalay waa fii jawaabi hada listifhaami istifhaamta ama su-aashan jawaabteeda qowlaani oo markan taa doonayna inaan ka jawaabno laba qowl baa meesha ku sugan labada qowl imika uma wado culimadii guud ahaaneed walow dee iyaguna ay kolley labada qowl iska jirayaan ee madhabta markaan eegno ama shaafici markaan eegno laba wej maaha oo asxaabtii ka dambeysay ay leeyihiine waa shaafici baa laba qowl meesha masaladan laga soo naqliyey wuxuu ihi qaala wuxuu yidhi hadda wax damiiro oo imaka aynu meel aynu wax inoo soo hormaraynu faacilkan u celino inay faacilkii muu sheegin faacilka damiir musatira weeye dee madkuur aynu u celinaa ma jirtee laakiin siyaaqa kalaamka iyo waxa lagaba hadlayo taas baa keenaysa oo xadidaysa faacilkii oo macnuhu waa maxay qaala shaafici wuxuu yidhi fi lqadiimi madhabkiisii hore ee qadiim wa xujatun xujo weeye qowlka saxaabigu xujo weeye oo fi lqadiimi xujatu limaa warad hootia nadmigii waraqaadka kuwa soo maray marka xujo haddii la yidhaaho waa xujo wayuqadamu cala alqiyaas qiyaaskii dee wuxuu noqday xujo sharciya uu noqday qiyaaskuna walow xujo sharciye uu ahaa kan baa taqdiimka yeelanaya oo dee waa saxaabi u joogay waxyigii iyo nusuulkii rasuulkii ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu calayh la mujaalasooday wax ka qaatay ogna axwaashiisao dadkii kale kaba yaqaana axwaad iyo mulaabasaad aan kolkol inoola socon axaadiidta hadalkii un baa laynoo soo naqliyey laakiin mulaabasaadkii iyo waxyaalo qara-in kaloo ku xernayd oo kolkol fahamkiisa caddaynaysa oo isagu u joogay oo uu og yahay oynaan inagu lafdigan aan inoolaba soconno way jiraane bal markaa qiyaaskii xataa isaga haddii ka horeynaya ka horeynayada waa laga horrey laga horreysiinayaba cibaarata oo yuqadama cala alqiyaas macno waa maxay qowlkii saxaabigaan hayna waxay iscaarideen oo ka hor yimi qiyaas masaladan dee wax kaloo u nadiireen helaynaayo qiyaas baa isna jira meeshan aan xukumka qwl masaladan ka qaadan lahayn qowl saxaabina waa jira way iska hor yimaadeen oo qiyaasku wuxuu keenaya iyo qowlka saxaabigu wuxuu keenaya way iskhilaafsan yihiin marka maxay tahay haddii waa xujo la yidhaaho qowlka saxaabigaa la horreysiinaya oo qowlkii saxaabigaoo dee waxaweya sidii sunnahaba looga horreysiinayey qiyaas iyo markaas oo sunnaha loo horreysiinayey ayaa maanta isaguna qowlka saxaabiga laga horreysiinaya qowlka saxaabiga markaa la qaadan wayo taas markaa sheekhu wuxuu uhi wahuwa qowlkaa dee qadiim baa saas ahaa wahuwa qowlu jamaacatin jamaaco qowlkeedna weeye min alfuqahaai fuqahada kaba mid ah in kolley sharaxa wuxuu ku sheegay in malik iyo axmed iyo isxaaq ibnu rahawehiyo qowlkooda ay tahay walow malik wax ka yar duwanayay qolooyinka madhabtu soo naqliyeen laakiin qowlkiisii asalkaa kaas axmedna waa taas walow riwaaye ay jirta labaad oo iyadana barhkood soo naqliyeen oo dee riwaayadan jadiid waafaqaysa laakiin qowlkiisii mashhuurka ahaa ee dee waxa weeyaan taas buu noqonaya isxaaqna qowlkiisii kolley abu xaniifana dee adigu looma wada tiirin karo qowlkan haddii dee waxyaalo ay yimaadeen isaga qowlkan la odhan karo barhkood uguba nisbeeyeenba wahuwa qowlu abi caliyin aljubaa-iya waa ninkaynu soo maray ee muctasiliga ahaa ama aimadoodii ictisaalka kaba mid ahaa isna qowlku qabo weeye wa qaala wuxuu yihi shaafici fi ljadiidi madhabkiisii dambe ee dee intii uu masar degay uu bal maalan ee waxyaalo badan oo kaleo cilmi kale uu u kordhayna ayaa waxa weeye madhabkiisa dambe wuxuu ku yidhi cusub laysa bixujatin xujo maaha kolley usuuliyiin badan shaafici waa qowlkay u tiiriyaan oo madhabtiisan jadiid ama qowlkiisa jadiid qowlkaas saxaabigu inaanu xujo ahayn weeye haddii la yidhaha xujo maha qiyaaskaa ka horeynayo ay inoo soo baxaysa waana ijtihaad axad muslimiintii kaba mida un laakiin dee shaafici kitaabkiisan um masaa'il kala duwan oo kuba timaada waxa ay tahay dee waa inuu qowlkaasi xujo yahayba xataa jadiid umna dee ama kutubtan uu kulansadayna waa kutubtii jadiid bay kaba mid tahay bal dee zarkashi oo kale iyo aimo kale shaafici dee qowlka labaade ay soo naqliyeen oo jadiid baa laba qowl ah midi waa qowlkan uu sheekhu soo dhigto inta badan usuuliyiintu intay kaa kasoo naqliyaan ka kaleba aanay sheegin oonay hadal qaadin waana tii aynu kuba soo marray xataa nadmigii waraqaadka waraqaadkaas saasnahaay dena markaas oo wafi lqadiimi xujat lima warad fii xaqihim wadacafuhu falyurad cibaaradiisii oo waxa weeye in walow dee marka hore baydka hore kusoo sheega aimada saddexdiina qowlkoodu kaaya laakiin shaafici uu jadiid kaba baydhay laakiin qadiim bu xujaa se qowlkana waa jiraayo dee meelo kala duwan iyo masaa'il kala duwan oo wuxuu shaafici kuba tegay wuxuu ugu tegayna ay tahay iyo waxa jira saxaabo qowlkeeduun wax kale aanu jirin baa jira oo uu iyaga qowlkoodii soo qaatay oo bal maalan taas markaa qowl labaad oo jadiidina waa jiraa in meelo kala duwan um iyo keyrkiibana kuba sugan kolley aada waxa u yar dabdiya oo usoo yar naqliya xataa masaa-isha qaarkood kitaabkan marar dhowra ande ama marar badan aan waxu yar laabeen wax kasoo naqliya albaxru lmuxiid la ydhaah sarkashi leeyahy waa kitaab weyn oo la arko dee kutubtan usuulka inoo madbacaysan kuwooda ugu waaweyn buu kaba mid yahay oo dabacaadkiisa mid lix mujalad oo matni engegan uun ah matni aan wax kale lahayn lagu madbuceeyena waa jiraa lafdigeedu laakiin aad ay u dabdiyeen oo kuwayde lagu madbuceeyo rag bal matalan weliba dee ashqar iyo rag adigu dee aqoon usuulka u lahaa macrifo weynna dee guud ahaanba shareecada u lahaa ay iyagu dabcadiisa lahaayeen mid kaleo isaguna afar mujalad oo dee bal matalan inyar nin isna doctori uu isna madbaceeye waa jiraayo adugu waa kitaab taasoo kolley kalaamka iyo masaa-isha iyo kutubta wuxuu kasoo naqliya ayaa aada iyo aada u badan waxaa kaloo mas'alada bal si fiican uga hadla ibnulqayim kitaabkiisan aclaamu lmuwaqiciin ama iclaamu lmuwaqiciin labadaba dee waa suurtagal in lagu dabdiyo haddii la yidhaho aclaamu lmuwaqiciin aclaam waa jamcu calam calabna buurtaa la yidhaahaa waa buurtaa la yidhaahayo dee had iyo goorna culimadan waaweyn waa kuwa xagga marka la eego shuhrada iyo mansirada iyo bay buurtaa kuba shabahaan oo calam bay kaba cabiraane haddaba markaa wuxuu noqonayaa dadkii iyagu muftiinta ahaa wax fatwoon jiray waayo muftiga yidhaahaan huwa yuwaqicu can illah waa nin wax tawqiicinayo saxeexayo ilaah xaggiibu wax kaba saxeexaya taas baa muwaqaca haddaba qolooyinka muwaqiciinta ahaa can rabi lcaalamiin ee dee ujeedeedu ahl alfatwa ahaa ahl alijtihaad ahaa ee ah kaas dee waxa weeyaan almuwaqacba hadleen marka iyadoo la odhanayo rijaalu hiqaat ama rijaalu rijaalu saxiix waa raggii saxiixa rijaashiisan ee bukhaari iyo muslimiin ay wax kaba warinayeen ayaa dee haddii inqidaac baa meesha iman kara cillo kale iyo shuduud kalea iman kara oo ujeedadu ma dhammain wixii xadiidka sixa loogu xambaari lahay laakiin bale waa xadiidka rijaashiisu rijaashiis saxiixa yihiin ama aharkaas tan maxay leeyihiin ibnu cabaas qowlkiisan uu ku fatwooday ahaa inuu nadarkaas si uu uguntamaya de ayaa meesha ka muuqato waa kan waa laakiin lama oofinayo bedel baa jira fidyo sidii tii lagu furtay waxa weeyaan ibnu ibrahim ama ismaaciil basta de waxa weeyaan lagu kal haddaanu guntamina wax alla wax laga soo qaadi laamay jirteen oo wax ka soo qaad ma yelo oo nadar macsiyo ma guntamayo hadalkiisna waxaa ku sugan isagoo guntamaya dee ti qiyaas keenaya inaanay waxba ka laazimin weeye hadalkiisna inay wax ka laazimaya marka taasoo kale buu leeyahay waa wax la raacayo oo waa tawqiif meesha iyo wuxuu og yahay iyo wuxuu naqli u haysta ama xaggii rasuulkii uu kaba ogaado usan ugu fatwoodayoo qiyaaska kanaan ka horreysinan wixii qiyaasku keeni laha wafii qowli caaishata waxaa kaloo amhilada usoo qaateen waa ujeedadu qowlka saxaabiga ee qiyaaska laga horreysiinayo qowli caaishata caaisho qowlkeedii fii qisati zayd bni arqama zayd bnu arqam qisadiisa ku tacalluqsanaa kaasna xagga hoose waa kuwa inooba dhigtay laakiin waa yar dheereeyeena anigoo soo talkhiisinaya dee hadduu qolooyin inuu aada u daciifiye ama ay daciifiyeen kaba soo naqliyeen kuwa xoogeynaya way jiraan saa ibnulqaymiya waxa adigu ay tahay un caaisha ayaa haweenay weydiisay umuwalado u ahayd zayd ibnu arqam oo waxay tidhi zayd baan waxaan ka iibiyey addoon bay ka iibisay oo dee sideeda boqol ee dirham bay kaba siisay iyadoo ay dee inta ay imanayso waqtigii la qaadan lahaa rawaatibtii ama caddihii la qaadan lahaa baytulmaalka lagu lahaa ilaa waqtigaas ay ka sugayso adugu way amaahisay markaasaa iyadoo lacag kaley haysay oo addoonka naftiisii bay ka iibsatay isagii way ku leedahay sideedii boqol ayay ku leedahay way ka sugaysaa dib bay uga iibsatay oo lacagna qadaysiisoo lix boqol ah markaa maxay noqotay addoonkeedu waa usoo noqday zaydna lixdan boqol buu helo imika iskaga intifaacayo laakiin maxaa lagu yeeshay sideed boqol oo hadhow bixiye ayaa lagu leeyahay caaisha markii taa loo sheegay la weydiiyey oo qoladana ay ciraaq kaba yimaadeen ayaa waxay tidhi abliqii zaydan an qad abdarta jihaadaka maca rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam ilaa an tatuuba bisa maa sharayti wa bisa ma shtarayti haweenaydii bay taasna ku leedahay u sheeg jihaad kaagii aada rasuulkii ilaahay waqtigiisii raaci jirteed la jihaaday ficilkan aada samaysay baad iskaga burisay inaad toobad keento uun mooye iyadna waxay ku tidhi sharaa waa alfaadahan isum labada macnee isu didka ah kuba yimaada shara oo bimacnaa baaco ah iyo shara oo bimacnaa ishtaraa ah labada macnoba way ku yimaadaan washarawhu bihamanin baksin daraahima daataas way iibiyeen weeye oo wax aan hooseeyo oon dee bal maalan qiimo dee taas markaa xataa dadka addoomaa la iibin jiray dee qiimo lagu iibin kari laha aan ahayn hadduu dee yuusufba addoon ba yahay san ayay kuba iibiyeen markaa sharadan imika ta hore waxay ahayd markaa waa bimacnaa bicta bimacnaa ishtarana waa ku yimaada iyo waxaad iibsatayba macnaha mar muxuu leeyahay marka halkan masaladan caaisho qowlkeedan ay leedahay dee jihaadkii baaba buray iyo taasoo kale ficilka caynkaasa dee markan dambena labada xaalaba suuro beecoo caadiyna way dhacday suuro beecoo caadiya beecani inaanu banaanayn bal dee dembiga intaa leg leeyahay dee waxa weeyaan marka la eego qiyaaskuna ma keenan dee beecan in la tasxiixiyaabuu keenayay waa markaa wax meesha jira oo tawqiif ah ayuunbay tahay markaa qowlkan xujaan ka dhigayna kale beeca la sheegayaana waa beeci ciina weeye beeculciina oo dee shaaficiyada dee kolkol walow dee iyaguba dee taas adigu meesha marka la eego madhab ahaan iyo baneeyo dee suuradan kol haddii aan tawaadu iyo waxyaalahaasi jirin laakiin dee nasku siduu kuba yimi aimada kalena ay tahay kollay iyagaba akaabirtoodu haddii aanay xaaraamnimo odhanna ay dee waraacnimo baabkeediyo in laga taga waaay markaa karaahaan looga tagaa meesha taalla ay tahay laakiin wuxuu karaaha waa ka wayahay waa noocama beecan alciina laydhaa ruux baa dee waa san inoo taale ruux wax ka iibinayo ama buu kaga iibinaya marka ruuxa amahdii waa dee ku sugnaatay korkiisa wixii uu markii hore kaba iibiyey ruuxani wuxuu ujeedaa uun dee isagu cayn ama naqdi buu ujeeday ayuu dib isagii ugu soo celiyo ruuxiibaa lahaa waxaan markii hore ayaa naqdi kii hore ka yar ka iibsaday arrintii markaa waxani meesha uu ka baxayaa shaygan la kala iibsaday meesha uu ka baxayaayoo xarmayaladii maxay isu rogaysaa lacag yar lixdan boqol ee dambe ay siisay waa unbaa ay siisay oy waxa la kala iibiye laba lacagood buu noqon hadhowna lacag intii ka badanubaa usoo noqonaysa dee ribadiibaa meeshii soo gelaysa waayo shaygani meeshii uu ka baxay oo maqsuud muu ahayn macnahu wuxuu noqday markaa lix boqol bay siisay hadhowna sideed boqol buu soo celinaya waana si ribadu ahayd bal markaa taas bay tahay oo waana beeca ciina la yidhaaho de beec kaleo ku dhow baa jirtay imikadana la isticmaalo de inaga haddaynaan la isticmaalay bilaadun carbeed aada ay u isticmaalaan oo waxay tawaruq yidhaahaan baa jira tawaruq oo waa suuradan uune laakiin in yar bay isbedelaysaa oo waxa weeyaan ruuxani alaabtii uu iibsanayaa ama habuu ku qaadanayaa uu dee ama beriya taqsiid kuma bixiyo lacag buu doonayay umuu jeedin alaabtan alaabtii uu iibsaday gaadhiba kasoo qaada uu iibsaday uu macradkii ka iibsado dee intaa kasoo siistay oo kasoo qaad laba malyuun oo teena inuu kaba siistay labadii malyuun waa lagu qoro dee hadhowna ninkii macradku wuxuu ka sugayaa bal dee sidii uu ku bixinaya muddadii ay ku heshiiyeen inuu ku bixiyo gaadhiga naftiisii hadduu doono isagoo macradkii yaala oo dee waraaqdii dee uu ku iibsaday inuu wato ama ha ka dhaqaajiye ayuu ruux kale ka iibinayaan kii macradka ahayn waa ruux kale wuxuu kaga iibinayaa labadii malyuun halkay ka ahayd baabu malyuun iyo shan boqol ka siinaya isagu waa tan uu u baahnaa malyuun iyo shantii boqol gaarigii nin kala qaatay isagiina malyuun iyo shantii boqol ayuu qaatay waxaana dee ninkii kale ka sugayaa ama uu bixin doonaa laba malyuun buu bixin doonaa markaa markaa eeg shaygii dib loogu celiyo cid kii lahaa aan ahayn ee nin kale ayay tawaruq yidhaahaan de kolley ibnu taymiya ibnulqayim iyo suurada way diidaan laakiin walow iyada suuradaa marka ay tahay ligayri lbaayic alwal ay tahay intooda badani way baneeyaan oo de in badan bilaada sacuudiga iyo carabta iyo waa wax taasi aada ugu badanayo waqtigeenan aada loo isticmaalo bal suuradaa dee way kala duwanta markaa waa ciina iyo tawaruq bay kala yihiin walow dee imaka maanta xataa bunugta islaamkayd barhkood ay galeen oo dee waana wax shay baatilo wax kaloo atawaruq almunadam yidhaahaan uu maanta ka jiro nidaam dee oo silac dawliyoy sheegaan iyo waxyaalo oon dee wahmiyoon jirin oo ruuxii bal waxaa lagu kala iibsado dee iyadu haddana uu ka baxayo taasi waa silac aan jirin oo wahmiya e wixii hadday xataa banki islaam galayna shay baatilo un weeye shay xaaraamun buu noqonayaa nooc kaloo dee shay caalamiyo tawaruq almunadam yidhaahaan waqtigeenan uu jiro oo bunugti iyo waxyaale iyo ay kuwa isticmaalaan dee inagu halkeenan heerkaa ma joogna laakiin bilaada carabta iyo waxyaala iskagaba badan weeye iyaguna laakiin waxaan banaanayn waayo silcadani marna bankigunbaa waxanta wadiyayo marna ruuxani maba arkayo ee laba lacagoodbu marna imaka midna waxa weeye waxa odhanaya waa lagu iibiye haddana markii dambe lacagunbaa usoo dhacayso dee farqi uu jira adigu bal tawaruq almunadam dee kollayna waa shay aan banaanayn taasi ee waxaan leenahay beecaas waa beeca ciinada oo dee kollay iman kara dadkan bunuugtan islaamka ilmika la tacaamulaya wadankeenoo kalena waa khalalo meesha iman karo oo wax badan khiyaamada badan kuwan imika bunuugtan islaamka dadka nafteeda maha bunuugta uma jeeda kuwan la tacaamulaya oo kale waxay la soo heshiinayaan ninkan meeshan dee lesa alaab dhismaha noqoto waxyaalo marka hore heshiis bay laba yihiin bankigiibu u tegay alaabtaasaan u baahnayo oo kolkolayn de haddaana iyagu iska hubsan khiyaamadaasna khada weyn bay ku dhacayaan oy gelayaan bay gelinayaan oo dee markaa maxaa dhacaysa markuu alaabtii dee kii bankiga ahaa ama manduubkiisu hadduu dee hagaagsan weliba iyuu dariiqadii raaco iibiyo ayaa waxaa dhacaysa imaka ee dee meeshii lagu kala qaato hadhow inay heshiis bay ahaayeen marka dambaba inuu alaabtii soo celiyo lacagtii dib u qaato kii u qaato bankigii dee isagoo alaabbaan iibsado kii kale ku wareejiyay uu ka baxay inay marka hore isla ogaayeen wixii ama qayb ahaan soo celiyo si uu lacagnimo ugu qaato un marka walow aan ninkii baayic ahaa dee bankiga ahay aan lagu celin laakiin haddana waa alciina athulaathiya waxay yidhaahaan beryahan dambe oo dee waa ciino saddex geesood ah taas oo kale kanain waa ku jiro darafku meeshii ka ahaa waa celiyo markuu hadduu doono loo raray buu dib ugu soo raray ugu soo celiyeyna marka hore heshiiskula aha lacagnimadii unbuu qaatoo kale waana suuradii ciinadii un weeye oo waa maaha un dee ni waa dhab ahaana kolkolna camaliyada muraabaxadu khalalkeeday taasi tahay oo waxyaalaha khalalka kuba yimaada ayay tahay bal adigu masaladu taa wey haddaba waxay leeyihin de tan waa la qaadanayaao walow oo lahaydsa dee shaaficiya nadarkeedba uu yahay waa beec caadi oo kale baayicii dee shuruudii wuu dhan tahay markaa wixii kale lama eegaye suuradan waan tasxiixinaynaa oo kale qowlkii hadduu khilaafay caaisha oo kale waa qowlka xujuu noqonaya waa tawqiifun wuxuu ukhilaafay waa tawqiifun bal maala oo qiyaasku dhinacan kale uu keenayay markaa waa la horeysiyan taas bay dhahan shekh wuxu uhi wغayr dalika min اlmasaail wuxu uhi wاdaliilu calى anahu laysa bixujatin waxa u daliilay inaanu qowlkan saxaabigu lakiin waxaan leenahay haddii wax caaridayaa jiraan waa sax haddii kale lakiin xataa shaaficiyada ama shaafici imaamkii dee ashkhaas ma eegayne ayaaba isaguba in badan aan aqwaashooda kaba bixin masaail kala duwan buu qowlkaa saxaabiga u daliishaday anahu laysa bixuja wataan arkayna faraaidkao kale dee zayd ibnu thaabit qowlkiisa si uga baxa inay adag tahay shaafici qowlka zayd ibnu thaabit inuu ka baxa ama khilaafa way adag tahayba taase anahu laysa bixujatin xujo inaanu ahayn weeye oo maya u daliilu cala anahu laysa bixujatin aanu xujo ahayn waxaa u daliila ana allaha subxaanah ilaahay nasahnaaye inamaa amara wuxuu faray bitibaaci jamiic munaadaeg waa qowlkii aan wax caaridaya jirinkan imaka ka hadlayna haddii la caaridayo waa baab kale oo wax kaloo qowl kaloo saxaabi ka hor imanayo inamaa amara wuxuu amray biitibaaci jamiici lmuminiina muminiinta dhammaantood raacitaankeeda la raaco ayuu amray oo halkii dee waa aayadda ijmaacu inoo sheegaya loo daliishaday waa dadka muminiinta sabiilkooda in la raaco fadalla taasi waxayna tusaysaa mafhuumkeedu calaa ana itibaaca bacdi barhkood maha dee dhammaantood bay hedoo dhammaantood baa waxay majmuucoodu macsuum ka ah khada inay isku raacaan laakiin markay shaksi iyo in qayba noqoto barhkood oo la raaca laa yajibu inaanu waajib ahayn bay taasina tusaysaa arrin kale waliannahu qowlu caalimin waa nin caalimo qowlkii oo yajuusu ay bannaan tahay iqraaruhu in lagu sugo cala lkhada'i khada rasuulka ilaahay baynu soo marnay aan khada lagu sugahayn oo isaga khadaamo kama dhacayno ma haddii uu ka dhaco waa la baraarujinayo ilahay xaggii baa laga baraarujinayo khada'aas kumuu sugnaanahayn laakiin dadka kale buu leeyahay ninkan caalimkii khada in lagu daayo intuu khada qowl khada ah uu ku hadlo ama ficil khada ah sameeyo see lagu daayo oo cidi adee ay taasi waa dee waxaa jiraba oo dee shay banaan weeyo macsuum ma aha ruuxan caadiga ama caalimkii macsuum maahaba ujeedadu ay tahay in khada lagu sugo khada intuu ka dhaco uu ku sugnaado oo lagu sugaa waa waa banaan tahay falam yakun markaa ma noqon xujatan qowlkiisu xujo ma noqonayo saxaabigii ka qowli taabiciina saa taabiciinta qowlkoodaba dee aan cidi u odhan waa xujo wdaliilu calaa anahu laysa bitawqiifin waa tawqiif bay qoladaa hore yidhaha xanafiya bu ka soo naqliyay inaanu qowlkan saxaabigu tawqiif ahayn tawqiifkiina waa taas aan niri macnada waa kelima inoo soo noqonqoto elataynin daalibcilmi kolley iska fahmaya waxa looga jeede waa tacliim xagga shaarica waa isagoo xaggii maala wuxuu ijtihaadkiisa iyo ra'yigiisa uu kula yimi aanay arrintu ahayne de inuu naqli xaggii shaarica ka haysta ay tahay haddaba inaanu tawqiif ahayna waxaa u daliila annahu law kaana tawqiifan haddii qowlkani tawqiif yahay saxaabigu lanuqila fii waqti min alawqaat waa lasoo naqlin lahaayo waa la warin lahaa waqti awqaadda ka mida qowlkiisa misan uu kuba yimi can rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam ama isagaa kolla daliilkiisa sheegilaa rasuulka ilahi baa isaa yihi odhan lahaa falama lam yunqal marka aan waqti uun awqaada kamida laynoo soo naqlin oo rasuulka ilahi aan laga soo naqlin qowlkan dalla taasi waxayna tusaysaa calaa annahu laysa bitawqiifin inaanu tawqiif ahayn bal adigu qowlkiisu waxa weeye qowl saadee uu markaasin waxa weeye waa madhabtiisii uun sida cibaaradii uma saxaabiyu qowluhu can madhabih cibaaradii camridi weeye nadmigii waraaqaad uma saxaabiyu qowluhu can madhabi cala ljadiidi fahuwa laa yuxtaju bih wy wa fi lqadiimi xujatuna waa taas faslun ee laakiin bal waxaa ku jira waa ta aan soo sheegno hadalka faslun faidaa qulna haddaan idhaahno oon ku soconno weeye biqowlihi lqadiimi qowlkii shaaficiye hore aan kuba soconno maxay ah inahu xujatun oo qowlkaasi inahu qowlkan saxaabigu xujatun xujo weeye ta aan ku soconno maxaa maxaa ka dhalanaya qudima cala lqiyaas qiyaaskii waa laga horreysiinaya horreysiinta waa sidaan marka horeba sheegay oo ah waa haddii ay qiyaaskiiyo isagu iswaafaqsan yihin wax la kala horreysiiyaa ma jirto waa cinda mucaaradatihi lahu hadduu qiyaasku wuxuu keenayay uu qowlkan saxaabigu khilaafsan yahay markaa qowlka saxaabigaa horreysiinta leh oo daliil ka xoog badan noqonayo oo si sunnahaba ama naskaba looga horreysiinaya qiyaaska ayaa qowlkan saxaabiguna u horeynaya waa midtaasi wayulzamu waana la laaziminayaa ataabiciyu taabicigiina maxaa la laaziminayaa alcamala bihi inaanu ijtihaadkan de aanu ijtihaadkiisii ku khilaafin ee uu qowlkaa saxaabiga ku camal falo ee waa taabicigii haddii la laazimiyey ciddii ka dambaysay ilaa inagana taasay noqoni taasna way ka dhalanaysaa eeg waa hadalka walaa yajuusu lahu taabicigii uma banaano mukhaalafatu inuu khilaafo waa eeg wixii ka dhalanaya weeye waa xujo iyo xujo maaha haddii la idhaha waa xujo maxaa ka dhalanaya qiyaas iyo isagu hadday iscaaridaan in isaga la horreysiiyo taabicigii inay tay inuu raaco unoo ku camal falo oo uu qaatay laakiin aanu khilaaf dee ijtihaad kuba khilaafin taas bay tay haddii la idhaaho xujo maahana dee qiyaaskii ayaa daliil sharci u haye horeynaya taabicigii laazim kuma aha ku camalfalkiisa iyo mukhaalafadiisu way u banaan tahay taasba wey wahal yukhasu bihi miyaa lagu khaas yeelaya alcumuum horeynu usoo maray qiyaasku xataa inuu cumuumka khaas yeelayo cumuumkii yukhasu miyaa la khaas yeelayaa bihi biqowli saxaabiyi weeye damiirku halkuu laamaya alcumuumu cumuumkii oo waa maxay macnuhu nas caamaa yimi qowl saxaabina waa yimi oo dee marka la eego caamkiis isaga khaas ah oo dee suuradaa ay ku kulmayaan ka duwan ama isku caaridayaan horeynu usoo maray dee nas caami hadduu jiro nas kale oo khaasa oo dee waxa weeyaan ay waxay iskaga meel ay isku caaridayaan intii ay kuba kulmayeen dee wixii ula dheeraa un mooye uu jiro in kan khaaska ah lagu khaas yeelayo caamkii baynu soo maray adiladii taksiiska keensana horeynu usoo maray haddaba qowlka saxaabigu miyuu ku jiraa adilada aynu hore usoo marray caamka marka naska caamkaa lagu khaas yeelayo kol hadii la idhaha waa xujo fiihi wajaani eeg markii hore qowlaani buu ina soo yidhi shaafici baa labada qowle tan waa dadkii kaba dambeeyey asxaab alwujuh laba wej baa xagga madhabta kuba sugan axaduhumaa labadaa wej mid ahaani yukhasu bihi yukhasu waa la khaas yeelayaayo alcaamu bihi biqowli saxaabiyi sababtuna liannahu shaniga idaa qudima haddii la horreysiiyeyba saynu soo maray qowlka saxaabiga cala lqiyaasi qiyaaskii lagaba horreysiiyey fa taksiis lcumuumi inay qiyaaskaba isagaa caamka khaas yeeli jiray saynu soo maray qiyaas caam lagu khaas yeelay caam qiyaas lagu khaas yeelay baynu soo aragnay cumuumkoo la khaas yeelo bihi biqowli saxaabiyi lagu khaas yeelo kol haddii qiyaaskiiba waxa weeyaan lagaba horreysiyo isagu qiyaaskii kasii horeeyo qiyaaskuna wuxuu ka mid ahaa mukhasisaadkii eh ahula isagaa kaba mudan dee oo kol haddii dee qiyaaskiiba laga horreysiinaya in caamkii lagu khaas yeelaana arrinka way kagaba sii awleysanaysaa xukunkan waani wejka labaad maa yukhasu bihi laguma khaas yeelay wayaan inkastaba xujo ha ahaadee laakiin caam hadduu yahay nas caama aan hayno cumuumkaas baan qaadanaynaa cumuumkana sidiisaan uhaysanaynaa qowlkan saxaabiga ka khaasan kuma khaas yeelayno sababtuna waxa weeye liannahum saxaabadu kaanuu waxay ahayeen yarjicuuna kuwa u laabma ila alcumuumi cumuumka cumuumaadkaas qur-aanka iyo axaadiidta way u laabmi jireen wayatrukuuna markaa markay cumuumaadkaas ay meesha jiraan way ka tegayeenoo maa kaanuu caleyh wixii ay ku fatwoonayeen ama iyagu kuba tegeen farhay kaba qaadayeen oo iyagaba deeg ahayd cumuumkan qowlkooda kumay khaas yeeli jirin ee cumuumka ayay raacayeen oo wixii ay qabeenna way ugaba tegayeen fadalla taasi wuxuu ina tusayaa dalladan waa faacilku waa maxay waa rujuucooda ay cumuumka u laamayeen ay ka tegayeen wixii ay kuba sugnaayeen taasi maxayna tusaysaa calaa annahu laa yajuusu inaan u banaanayn ataksiisu taksiiskii manaa waa taksiisku waa taksiis lcaami bihi ay biqowli saxaabiyi waaye ama biqowli bacdi saxaabati saxaabada bacdigood qowlkooda in cumuum lagu khaas yeela inaanay markaa banaanayn ayay ficilkooda iyo camalkoodaasina tusaya way taasi waa hadday xujo tahay waxa ka dhalanaya eeg inay waa xujo uun maaha uun hadalkee wax ka ratimayaa jira haddii la yidhaho waa xujona aan xujo maahana wax ka ratimayaa jiro marka hadday xujo la yidhaho waxaasaa kaba ratimaya waydaa qulna haddaan idhaahno oo waa qowlka debel jadiid waana laba qowl baa jadiid jira haddaan taa kuba socono inahu laysa bixujatin aan idhaahno kolley imakay caadi tahay inahu markii hore faidaa qulnaa biqowlihi lqadiimi anahu baa ii taalay waan anigii lahaaba inahu oo dee waxa weyaan qowl dabadii ina ayaa timaadeen faidaa qulnaa haddaan idhaahno inahu laysa bixujatin qowlka saxaabigu ama xujo maaha falqiyaasu muqadamun caleyh marka haddii qowlkii saxaabiya qiyaas ay iska hor yimaadaan qiyaaskaa horeynayo falqiyaasu qiyaaskiibaa muqadamun la horreysiinaya caleyhi calaa qowli saxaabiyi wayasuuqu waanu dee yusawiquna mala awowdii baaba ishadane dee waana sida iyo adamadeedu keenayso waa loo banaynaya unbay noqon laakiin haddaan wayasuuqu nidhaahnana dee caadi baabay ahayd oo macnaa yajuusudii hore uuna waxaa dee saaiqa ama banaanaanaysa oo litaabiciya taabicigii u banaanaanaysa mukhaalafatu inuu khilaafo ijtihaadkiisii kuba khilaafo bal taasi waa labadaa wixii ka kala ratimayey qowl buu halkan inoo soo dhigtay barhkood xataa dee sayrafi in ka sarreysa ama aimo kale ama shaaficiba ay u tiriyeen waqaala sayrafiyu sayrafi wuxuu hi horeynu imaamkan usoo aragnay in kaana macahu hadduu maciisa yahay macahu dee damiiradan dee kolley waxbaan ka hadlaynaa waa qowl bacdi asaxaaba une qowlka bacd asaxaaba maciisa uu yahay qiyaasun qiyaas daciifun daciifa sida qiyaaskii khafiga ah oo kale oo ujeedada qowl saxaabi baan haynaa waxaa xoogeynayo isku mid yihiin qiyaas daciifa ama khafiya kaana qowluhu qowlkiisu wuxuu noqonayaa saxaabigaas macal qiyaasi daciifi qiyaaskan daciifkaa maci oo dee waa isna daliil kaloo kusoo kordhay kana daliil haddii lagaba dhigo ama xujo iyo xujo lagaba dhigo awlaa mid ka mudan min qiyaasin qawiyin qiyaaskii xoogga lahaa qiyaaskii jeliga ahaa oo kale qowlkan saxaabiga iyo qiyaaska daciifkii uu la socdo ayaa dee labadan dacfibaa istaageero isxoogeynaya ama labadan xujo midkood daciifba haba ahaadee markay is adkeeyaan qiyaaskii jeliga xataa iyagaa laga horreysiinaya hadday iscaaridaan sheekhu wuxuu uhi wahaada kaas hadaada muxuu sheegayaa waa qowlu sayrafiy waaye qowlkan sayrafi weeye qowlkaa sayrafi khada-un gef weeye sababtuna waxa weeye lianna qowlahu saxaabiga qowlkiisu waa markan ilaa xujo maahe laysa bixujatin xujo maaha wlqiyaasu daciifu qiyaaska daciifka ahaana haddii dee qiyaas ka xoog badani caaridayo laysa bixujatin isaguna xujo maaha falaa yajuusu ma banaana an yutraka in laga tago oo bimajmuucihima waa iyaga majmuucooda majmuucu waa maxay waa majmuucu qowli bacdi saxaabati maca qiyaas daciif labadan isutagooda weeye majmuucooda weeye saxaabiga ama dee qowlkiisii ama bacda saxaaba qowlkood iyo qiyaaskan daciifkee wada jiray taas buu majmuucooda kala cabire in loogaba tago qiyaasun qiyaas huwa xujatun qiyaas isagu sidiisa xujo u ahaa oo qiyaaskii qawiga ahaa weeye ama jeliga ahaa oo qiyaaskii xoogga lahaa isagu xuj u ahaa kuwana markaan ilaa qowlka saxaabiga xujo maaha qiyaaska daciifana fii muqaabalati fii muqaabili qiyaas alqawi xujo maaha marka labadan dacfi ama labadan qowl aynu leenahay waa mid kastaaba xujo maaha qiyaaskii qowlkii bacdu saxaabiga isu gooda dee wax xujo ah in looga tago iyadu taas ma aha weeye bal markaa masaladaas oo uu inoo yar dheereeyey kitaabku kitaab dee maaha yarbe waa kitaab badan weeye inta badanna masaa-ishii dee qaaliban waa qayb fiican buu kaba soo dhigaa masalada iyo kalaamkeediio dee kutub dee marka xajmiga la arko uga burburan aanay sooba dhigan de waayo kitaabkuma yaro waayo dee waa matin keliya oo dee intan laegbe bal masaladii halkaasi inoogu horreysayay masalada dambe waxaan eegi doonaa insha allahu tacaala oo bal marka iyaga iskhilaaf jiro waa imaka tarjamada ahayd baabu qowli fii qowli waaxidi min asaxaabati intaa waan soo aragnay wa tarjiixi bacdihim calaa bacdin waa tarjamada qeybteedii labaad ayaa halkan inoogu imanayso dee casharku qushi bal horta inaan dabdina iskaba roon isagoo dheeraada waxaa ka roonba inaan dabdino kol haddaan kitaab inooga dambeeyaaba jirin bal koleyna beri casharku waaba iska koobnaan karaa ama dee qiyaas baan gelayna alxamdulilahi tacaala insha allahu haddii aan berri dee cashar ku jiro masalo aan mar inoo yar taalayna way jirtay oo aan lahayd soo yar eegoon fatxulbaari idiin tilmaamay iyadoo berri markaa kale casharka dee dhici karto inaan ama ka horreysino ama kaba yar dambeysino kale haddaan kaba baxayno ayaan shalayto waxaan soo haynay waclam anahu ida اkhtalafat الصaxaabatu fi lmasalati calى qowleyn waa halkii ahayd ixdaaثu qowlin haliث oo kale bal laba arrimood baan sheegaya oon iyadna raacinayo dee waxba imaka kitaab uma laabsan bal u fiirsada oo maxaa ka dhalan kara maala masaladan awowga iyo walaalaha markay dhaxal noqoto saxaabadu laba qowl bay leeyihiin midi waxa weeye awowgu aabbo oo kale weeye walaalaha meeshuu ka saaraya waa xijaabaya oo ujeeddadu walaaluhu waxba lama qaadanayo awow hadduu joogo qowlka labaadna waxa weeye may walaalaha iyo awowgu wixii way wada dhaxlayaan dee suurooyinka ay iyagu ku dhaxlaan koluu sudus ku dhaxla iyo koluu muqaasamo iyo kol thulutholbaaqiya waxyaal suurtiisu haba badnaato masale ishkaal le xagga faraaidko dee boqol suuro wax ka badan ay gaadhsiin haba noqotee lakin waxa le qowlka labaad waa inuu aanay xijaabahaynee wixii balse ay ku wada dhaxlaanba ay wada dhaxlayaan waxaa iman karaa bal imika markaa hadduu yimaado qowl ah awowgii waa la xijaabayaa inagoo raacayna waxyaalahan aan soo aragnay in maxay noqon kartaa arrin baana jirto qowl saddexaad un meesha raaciyey baa jir oon leeyahy sheekhu uu ka tegey bacda mutaakhiriinna ay dhahaan qowlka sawaabkiiba kaa weeye masalada marka lagaba hadlayo haddaan ku celiyay qowlkii saddexaadna wuxuu ahaaba qowlkan saddexaad ee ama meesha lalaba yimi hadduu wixii ay iyagu isku waafaqsaneen meesha ka wada saarayana dee waxay noqonaysaa kharqun lilijmaac oo dee wax banaan ma noqonayo haddii aanu meeshii rafcinayn wixii ay ku ijmaacsanaayeen ama labadoodii qowl wixii ay keenayeen xagga la eego waxay iskaga waafaqsan yihiin aanu rafcinahayna way suurtagal in qowl saddexaad meesha yimaado iyagoo labadaa qowl lahaa mid kale aan laba nimaadno bal taas waa mid masale kalaan raacin iyadana oo ah bal matalan cuyuubta nikaax oo kale ama waxyaalahan dee ay yidhaahaan nikaaxu uu ku lagu fasikhi karaa kolley cuyuub shan ay tiriyaanoo dee ay kaba mid ahayd judaamkii iyo baraskii iyo junuunkii iyo radqigii iyo qarnigii ama baltaas ama barhkood cunaada hadday kuba daraan jaanibkan kale waxaa jira balmeetii laba qowl oo ah waa ceebo faski keenaya nikaaxii iyo nikaaxii faski uma keenayan labadaas qowl waa jiraan haddii bal meeshii qowl yimaado ah shantii in la kala qaado oo la yidhaha laba ama saddex ka midi faski bay keenayaan labadana ama inta kale saddexda kalena ma keenayaan oo kale hadda eeg markii odhan laba qowl bay ahayd taasoo kalena miyay kharqi ku noqonaysaa ijmaaca ama dee itifaaqa marka nidhaha shantaasunbay dee isla meel dhigeen waxay leeyihiin way keenayaan ama keenayaan kharqi miyay noqon suurada hore leynay jadka haddii meesha laga saarana kharqi miyay noqon bal idinkoo casharkii si fiican u raacanaya marka qowlkan saddexaadan sheegayna aada la eegtaan ee kitaabku aanu idiin dhigan eegaba taas aada soo yar rogroga iyo tii hore ee halkii dee way raagtayba ee waayo waxaan casharkan diidayay inuu haddaan nidho qayb buu uga go-aysay lakiin khalaas alxamdulilah baabkii hadduu dhammaanaya dhib ma laha wax sidaas oo culayso iga saaran xagga casharka meel gaadhsii ma jiro ee bal taasna soo eego allah subxana wa tacaala subxaanaka allahuma فصل فأما إذا اختلفوا على قولين بنيت على القولين في أنه حجة أو ليس بحجة waxaan adigu ku soo jirnay weli saxaabada aqwaashoodii iyo bal markaa intaa inta badan waan soo aragnaye haddii iyaga aqwaashoodu ay iskhilaafto laba saxaabi ama wax ka badan bal sa arrintoodu ay noqon xagga tarjiixaan iyo wixii kuba tacalluqsanaa intaasaa inoo dambeysay kolleyana waa inaanta intuu fasalkan dambe ugu dambeeyaba kitaabkii ijmaaca inoogu keenayo wuxuu uhi faamaa ida ikhtalafuu hadday iskhilaafaan saxaabadu calaa qowleyni laba qowl ay isu khilaafaan oo ujeeddadu laba saxaabi ama wax ka badan baaba iskhilaafay oo laba qowl bay leeyihiin buniyat masalada ikhtilaafka waxaa lagu binaynayaa cala alqowleyni labadii qowl aynu hore u soo maro maxay ahaa fi annahu ay fi ana qowla saxaabiy way saxaabiga qowlkiisu xujatun xujo inuu yahay aw laysa bixujatin xujo inaanu ahayn taasay masalada ku binaysnaanaysaan buniyat macnaa waxa weeye kollay naaib faacilkii waa masale ahaan baan ugu celinaya waa masaladan ikhtilaafka saxaabadu ay iskhilaafeen ee beyna qowleyni ay isku khilaafeen waxaa lagu binayn cala alqowleyni waa labadii qowl ee maxuudkaa in hore u soo maray oo maxay awaano kan siiba caddeeyey eh fii annahu annahu damiirkanna qowlka saxaabigaan u celinaya fii annahu qowlka saxaabigu xujatun xujo inuu yahay aw laysa bixujatin xujo inaanu ahayn labada qowlna shalaytaynu soo aragnay oo marka aanu ijmaac sukuutiya qowlkan saxaabiga aan lagu xambaarin dee wax mukhaalif oo la ogyahayna aanu jirin horta ijmaac maaha waa kii ina yidhi xujo ma yahay mise maaha oo taa waa kii laba qowl soo naqriyo qadiim oo kale uu yidhi xujo weeye waana saa dee aimo kale ay qabaan qowl labaadna oo jadiid buu isagu qowlkii waa ti aan yidhi xagga jadiid xataa waa laba qowle qowl labaad oo jadiid qowlkii labaad ee shaaficina ee madhabkiisii jadiidkaana xujo maahabow ina soo yidhi labadaa qowl bay ahayd oo macnaa labada qowl waa saxaabiga qowlkiisu xujo weeye iyo xujo maaha marka aan wax khilaafsani jirin marka labadii haddaba qowlaynu soo maray marka la yidhaha xujona waxbaa ka ratimayey marka la yidhaha xujo maahana wax kalea kaba ratimayey saasay ahayd labadaa qowle aynu halkaa kusoo maray ayay masaladan marka iskhilaafaan ku binaysnaanaysaa oo iyagiibaa dee dib ay halkan wax uga farcoomayaan kolba qowlkii la yidhaha hadii la yidhaha waa xujana khilaafkii sibaa loola dhaqmayaa haddii la yidhaha xujo maahana si kale ayaa ikhtial noqonaysaa sidii loola tacaamulayay marka buniyat ay mas'alaة اlاkhtilaafi waa ikhtilaafka bayna الصaxaaba calى qowleyn calى اlqowleyni labadii qowle almachuudeyn aynu shalay soo aragnay ee maxay ahaa fii anahu ay fii ana qowla صaxaabiyi xujaة aw laysa bixujay ku binaysnaanaysaa waana tan besay ugu binaysan tahay faida qulnaa haddaan idhaahno inahu qowlka صaxaabigu laysa bixujatin xujo ma aha aan idhaahno lam yakun ma noqonayo qowlu bacdihim barhkood qowlkoodu xujatan cala lbacdi barhka kale oo haddii dee ina iyagii baaba iskhilaafsan qowlkii saxaabigana waxaan idhi dee waa ijtihaadkiisii uun ruuxan saxaabiga ah waa madhabtiisii unbuu ka cabirayaa ee maaha daliil dee adiladii sharciga ka mida ama xujo maaha ayaan idhi haddaan taa ku soconno waana qowlkii uu jadiid sheekhu u nisbeeyey ama jadiid dee in badan oo suliyiinta ka mid ay u nisbeeyaan iyaga dhexdooda dee nin qowlkii ka kale xujo kuma noqonayo oo kana waa mujtahiduun kana waa mujtahiduun dee mujtahidna mujtahid kale ma taqliidsanayo qowlkiisu xujo kuma noqonayo daliilka sharcigee kale ayuunbaa xujo noqon lahaa taasi iyadu waa mid arrin kale uu sii raaciya wuxuu uhi walam yajuus ma banaanaanayso taqliidu waaxidi mid oo layska taqliidsado uun filfariiqayni labadaa fariiq dee dhexdooda ku sugan oo ujeeddadu labadii qowl iyagu dhexdooda horta midna ka kale qowlkiisu xujo kuma noqonayaan ay tahay ay laazim ku tahay inuu raaco oo saxaabigan qowlka haddii uu dee si qabo saxaabigii kalena uu qowl kaba duwan leeyahay mid mid ahaa dee ay waajib noqonaysa ka kale waajib ku noqonaysa inuu raaco xujo ay taasi iyada ma jirto ayuu yihi arrinta kalena inagii